warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinku haynana waxaa ka mid ah booliiska dalka toddoba maalmood xabsiga ku sii hayn doona rag lagu helay dembi isbeysiga ooka oo ku dhawaaqaya musharaxa madaxweynaha doorashada labada kunlabayabaatanka dhanka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo fashiliyey miinooyin shabaab ay geliyeen waddooyinka iyo meydka sheekh maxamed xasan oo la helaya dalka maraykanka intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiaad haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran laba eedeysan ayaa muddo dobo maalmooda xabsiga lagu sii hayn doonaa kadib markii la soo taagay maxkamadda makadhara dembiilayaashan ayaa lagu soo ogay dacwadda inay dadka ka iibinayeen loogboogyada baabuurta oo been abuura sidoo kale raggan ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in si been abuur ay ku qaateen lacago dayna labada eedeysana ayaa waxaa lagu kala magacaabaa timothy mwangi iyo peter nyaga waxay muddooyinka fasaxa ciidda masiixiyiinta ku qaadan doonaan xabsiga dhexdiisa muddada ay xabsiga ku jiraan dambibaarayaasha dalka d c i-da waxa ay ku sameyn doonaan baaritaano dheeraada si mar kale ay maxkamadda uga soo hormuuqdaan qabashada raggan ayaa waxaa laama ammaanka gacan ka siiyey maamulaha waa maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka waddooyinka n t s a isbeysiga ooka ayaa ku dhawaaqay musharaxa madaxweynaha doorashada ee sanadka soo socda labada kun labaiy labaatanka qodobkan oo dhammaystiran maxamed axmed khaliif ayaa inoo haya
mid ka mid a hogaamiyeyaasha ku midoobay isbahaysiga siyaasadeed ee ooka ahna sarantarka ismaamulka bongoma moses utangula ayaa xaqiijiyey in dabayaaqada bisha koowaad ee sanadka soo socda ee labada kun iyo labaiyo labaatanka shaacin doonaan musharax madaxweynenimo ee ku matali doona doorashada guud ee sanadka dambe mister utangula oo sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga ford kenya ayaa xusay in xulashada cidda caalanka u sidaysa ay tahay mid u baahan fikir iyo falaanqeyn badan sidaasi darteedna aan loo baahnayn deg deg waxa uu hoosta ka xariiqay in weli ay ku hulan yihiin wadahadallo ay ku soo xulanayaan in mid ka mid a uu sanadka labada kun iyo labaiy labaatanka u tartamo hoggaanka ugu sarreeya dalka waxa uu ku booriyey dadweynaha inay iska indhitiraan kuwa u malaynaya in isbahaysiga ooka uu si tartiiba u socdo waxa uu sheegay in kenyaanka ay u ballanqaadayaan in dhammaadka bisha janaayo ee sanadka dambe ay soo bandhigi doonaan musharax u tartamo hoggaanka ugu sarreeya dalka hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee xisbiyada a n c wiper kanu iyo ford kenya ayaa kala ah musalia mudavadi clanzo masioka gideon moy iyo moses watangula
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhanka soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo miina baariis ay ka sameeyey waddooyinka soo gala degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose howlgalka oo saacado badan qaata ayaa waxaa kaalin mugle ka qaatay ciidanka kommandoska ee gorgor gaar ahaan cutubka ah miino baarista waxaa miino baarista laga sameeyey inta u dhexaysa deegaanada shamagaare jowhar yare iyo sidoo kale mubaarag iyo xaafadaha degmada awdhiigle ciidanka gaarka miino baarista kommandoska gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen miinooyin dhowr ah iyagoona qarxiyey qaar kale sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka taliyaha ciidanka kommandoska gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed korneel dayax cabdi cabdulle ayaa ku bogaadiyey ciidanka miinabaarista gorgor kaalinta ay ka qaateen fashilinta sidoo kale dhagarta ay ku tilmaamay maleeshiyadda kuwaas oo ay sheegeen inay la damacsanayeen shacabka soomaaliyeed guddiga doorashada maamulka jubbaland ayaa shaaciya guddiyada xulista ergooyinka dooranaya lixda kursi kuwaasoo isugu jira oday dhaqameedkii laba ka mid a bulshada rayidka guddiga ayaa sheegay in dhammaan xubnaha lagu soo xulay si waafaqsan xeerarka guddiyada doorashooyinka si looga hortago in doorashada aysan noqon mid aan daafurneyn sidii horey uga dhacday qaar ka mid a maamulada dalka soomaaliya jubbaland ayaa noqonaysa dowlad goboleedkii u horreysay ee soo bandhigta guddiga soo xulanaya argooyinka taasoo ka mid ah furo u noqonaysa hanaanka daafurnaanta ee doorashada golaha shacabka ah ee soomaaliya ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa maanta waxaay xireen qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho iyaga oo u diidaya gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay in ay mootobajaaj ay ka mid tahay wadooyinka qaar isticmaalaan wadooyinka muhiimka ee maanta xiran ayaa waxaa ka mid a qeybo ka mid a wadada makaal mukarama wadooyinka soo gala degmooyinka xamar jajab iyo waaberi iyo wadada isgoyska jubba iyadoo lagu arkayo ciidamada dowladda oo u diidaya isticmaalka gaadiidka kala duwan wararka aynu helin ayaa waxaay sheegayaan in ciidamada inta badan ay fasaxayaan basaska wada ardayda iskuullada u socda iyo gawaarida lagu wado dadka xanuunsan hayeeshee gaadiidka caadiga dadweynaha ayaa loo diidayaa inay wadooyinka qaar ay adeegsadaan maantu ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bishan dhiseembar ayaa waxaa lagu wadaa in loo dabaaldego maalinta aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dib loo dhigay muddo shan maalmood waxaana lagu wadaa inuu ka qayb galo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haatanna wararkii caalamka iyo ciyaaraha maxamed axmed khaliif ayaa inoo eegaya mahadsanid al- maxadsanid cabdulaahi marxuum sheekh maxamed xasan oo afartan iyo sideedii saac lasoo dhaafay la baadigoobayay ayaa meydkiisa oo gaari ku jira madaxan xabad kaga taalo laga helay meel qudaafada nawaaxiga magaalada colombas ee gobolka ohio ee dalka mareykanka sheekh maxamed xasan ayaa ka mid ahay imaamyada masaajidka waxaana uu ka mid ahay dadka sida weyn looga yaqaano magaalada ohio bulshada soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska oo baadigoobayay shaaq- eh, sheekh- sheekhani saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegay in baaritaan lagu sameyn doono islamarkaana la baari doono ciddii ka dambeysay falkaasi oo si weyn uga nixiyay bulshada waxaana la sheegay in meydkiisa la jarjaray ilaa iyo hadda lama yaqaana cidda ka dambeysa dilka sheekha balse waxaa lagu wadaa in soomaalida ku nool gobolkaasi saam- ay sameyn doonaan banaanbaxyo waaweyn ee falkan uga soo horjeedaan marxuumku da-diisa ahayd konton- konton sano jir waxa uu ahay wadaad bulshada colombas wanaag badan afgaaban islamarkaana wanaajin jiray islamarkaana sidoo kale bulshada waxyaabaha xunxun ka wacyigelin jiray Ee, dhegeystayaal haddii aan iga wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo ciyaaraha haddaba kulamo la ciyaaraya ayaa jira toddobaadkan balse maanta iyadoona ciidda christmaska ay masiixiyiinta u dabaaldegayaan kulamo lagama ciyaari doono horyaalada yurub balse horyaalka dalka ingiriiska ayaa berito boxing day loo qa- kulamada la ciyaara boxing day ee lix iyo labaatanka bishan ayaa lagu wadaa inay qabsoomaan waxaana ah, sidoo kale kulamo kale oo la ciyaari lahay berita aan la ciyaari doonin waxaana ka mid ah kulamada ay wada ciyaari lahaayeen kooxaha liverpool iyo leeds iyo kulamo kale watford iyo sidoo kale aneerade everton iyo wolfis aneerade raalli noqda everton iyo bunley iyo wolfis iyo watford kulamadaasna waxaa loo baajiyey covid 19 awoodii balse kulamada kalena waa la ciyaari doona ay ka mid yihiin man city iyo lester norwich iyo arsenal tottenham iyo crystal palace westham iyo southampton sidoo kale aston villa iyo chelsea brentford iyo brighton iyo brentfordna ayagana waa wada ciyaari doonaan way ballansan yihiin balse horyaalada kale yurub sida talyaaniga spanishka oo laliigaha jarmalka oo bundesliigaha faransiiska oo liigwana ayaa laga ciyaari doonin horyaaladaasi ayagoona fasax galayo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi ciyaaraha ama suuqa kala iibsigana haddii aan eego ciryaanka kooxda chelsea antonio rudiga ayaa xilli ciyaareedkan ku eg heshiiskuu kula jira kooxdaasi waxaana la filayaa eh, in waxaana la filayaa inuu koox kala raadsado maadaama mushaarkuu kooxda chelsea ka dalbaday aysan weli aysan ku heshiinin wuxuuna haatan kooxdaasi ka qaataa sagaashan kun oo geni balse wararka ay sheegaya in ceeryaankan uu ugu yaraan doonayo laba boqol oo kun haddii kalena uu kooxdaasi ugu- isaga haleeli doono waxaana wararku sheegayaan in lala xirinayo kooxda ka dhisan horyaalka laliigaha ee real madrid kuwaasoo sidoo kale wararka ay sheegayaan inay u ballanqaadeen afar boqol oo geni hadduu kooxdaasi ku soo biiro